kore waa islaamaya marka labaad waxaanu kasoo saarnay maanta shir waxa isugu yimid waxgaradka oo aan u haba yaraatay u kala harin gobolkan cayn oo aan isla lahayn qof wax garanaya uu ka maqnaa shirkaa kadibna waxa ay soo saareen afar qodob soo saareen afar qodob afarta qodobka ugu horeeya waxa uu ahaa in nabadgelyada beelaha darafyada beelaha darafyada nabadgelyadeeda iyo maamuladaba la ilaaliyo qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad waxa uu ahaa in in sool iyo iyo sanaad iyo cayn dhulka ka maqan ee somaliland kaga maqan in lagu doono wada hadal sida ugu dhaksaha badanna ay ka baxaan somaliland qodobka saddexaad wuxuu ahaa in isimada iyo ciidamada ay wataan ee kusoo duulay deegaankan imika ku sugan in ay sida ugu dhaqsadan kaga baxaan oo amar bay taasi amar la falayo qolada kusoo duulsay oo ay garaaday iyo ciidamo ay wataan yihiin qodobka afraad kama dambaysta wuxuu ahaa in etoobiya oo loogu baaqdhiyey baaq nabadeed iyo daris wanaaggii horeba looga dhexan jiray afartaa qodob ayaa lasoo saaray marka waad og tahay duruuf adag baa lagu jiraa duruufta adag iyadoo lagu jiro oo laga xun yahay haysashada laascaanoodba haysto oo laga xun yahay ta dambe ee ka dambeysay ee werwer ka dhacday labada arrimood iyadoo aada looga xun yahay labaduna ay tala la-aan ku yimaadeen haddii dadka deegaamada degaa ay isku mid yihiin wax walba talaa ka horeysaa waxay ila tahay inaan midina dhacdeen iyada oo taladii qalloocatay oo ay sidii weli u qalloocan tahay ayaa imikana waxa bilaabatay tala talaxumatii ka badan oo waxaa halkan yimid dadkii u dhashay deegaamada la haysto ee la doonaya inay marka hore deegaankooda ka bilaabaan oo ay dadkooda ka saaraan somaliland kasocda kuwii la doonayay baa iyagii halkan yimid waxaan u aragnay uu sidii laascanood loo qabsaday inay tami doona in loo qabsado maadaama ay hogaaminayaan labadii garaad ee u dhashay deegaanka laascanood ee dadkooda ay ku jireen somaliland ay u badnaayeen tanna ina ku darayaan ay yidhahdeen maa maxaa looga reebaya tana dab dabka ha gaadho taasaa loo arkay haddaan su-aal ka weydiino saxafiyiinta su-aal ay ka weydiiyaan miyaanay idinku idinka lafteedu miyaydan qadarinhayn isimada kale maxaa keena inaad isin kasoo jeedo gobolada sool sanaaga cayn aad tidhahdaan ka ku noqo deegaankii aad ka timi arrintaasi miyaynay dhibaato idinku ahayn
qofka isimka haddii uu u socdo sida qofka indhaha la de isinimada waa ka buraysaa isinimadu qofku waa inuu karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo waxa xun u gartaa arrinta anagu arrinta abaabulka xornimada ah waa mid loo dhan yahay waa mid qof kastaba gaar u taabanaysa waa qof kastaba laftiisi taasi waa wax dadka ka dhacaysa laakin nimankan waxaanu aragnay inay arrintooda mashruuc tahay iyo inay dab hor la geliyaan dhulka waxaanu ka xunay marka hore qaxootiga laascaanood ka barakacay baanu ka xumayn iyadoo qaxootigii laascaanood weli ay naqan yihiin in qaxooti kale la sameeyo oo magaaladii ubadqabteen orbaanta kusoo dhacay iyadana la taragarayo in dab la geliyo laga qaxo arrintaas waa arrin aan cidnaba looga dulqaadanan
intlag baad ka qabtaan inay qodobadiinan maanta soo saarteen ay hirgalaan
rajadayda waa shakil awal ku wada hirgelaya dhamaan waa waxaan anagu gacanta ku wada hayna waa dhamaan somaliland unba ugu fog somalilandna insha allah waa rajeynana in ay baaqeega maqasho oo nabad wax ka wanaagsan way garanaysaa iyada lafteeda nin aan dhulkiisa la haysan nabad wuxu dhantaana ayna jirin iyaga way aragtaa ku ah oo shalayba dhulkooda iyaga laftigooda ba ay ka dagaalameen guriga kasta ninkii lahaa baa u hadhaya marka inay nabadda qaataan oo si nabadda oga baxaan kadibna an hadal la galno waa waa rajeynana taasaana ugu adag inta kale lakin gacanta ku haysana nimankana inay ka baxaan gacan ku hayno magaaladeeda ay tahay nabamada magaaladeeda eegaag dadka su-aashay ka wadiinaysa waxa ay tahay idinkuma waxaad kasoo horjeedaan in la xoreeyo laascaanood mise fikirkaa ka duwan wad wataan maya boqol kiiba boqol baa la taageersanayo xoreynta laascaanood waa inay ka bilaabataa dadka ina heshiiyo marka ugu horeysa marka weelaha la helo looda lamaala haddii aan dhulbaanta una heshin wax la xoreyn karaa ma jiro waa ogtahayo nimanka isis ku dhawaaqay puntland waa la waxay dhahdeen u tegi mayno somaliland utegi mayno ethoobiana utegi mayno dhulbahantana intii aanu ka haynay baanu sii burburinayna adigu wataa waad garanaysa weriga inaan waxba ka xoroobay laakiin marka ugu horeysa xoreynta waa inaynu ka bilowna inaynu midoor taasaa laga marka ugu horeysa maxaad isimada kale shalay yimi buu hoodle maxaad isu arki weydeen intii idinku aada warbaahinta ka hadasheen isla markiiba maxaa keena inaad markiiba saxaafada aad ka hadashaan oo maxaad isu arki weydeen oo la wada war maxaa inoo tala ah oo aynu sameynaa
aad baad umahadsantay weli waayo su-aal meesha ku jirta arrinta aanu doonaynay go-aan baa lasii qaatay intii ay sii socdeen waa wa waxaa lagu go-aamiyey in ay nimanka inaan ka hortigin marka ay yimaadaan fadhi aan ku war hadalno markii ay magaalada soo galeen iyadoo aan melaba istaagin ba waxa ay istaageen garoonka magaalada waxa ayna iclaamiyeen dagaal waxa inay shagadabka magaalada joogaan inay ka dhigayaan waxa xeedhaadkii waxa ay diraan inay ka dhigayaan marka iyagaan sugin talada iyagaan sugin baaqsheediyey maxaad u malanaysaa su-aasha ugu dambaysa ee colaag idigu diraysa shirkina jirayd waxay tahay maxaa xal ah baad u malanaysaan
waa xaala ibn baatusiimado shursubiimado oo arrimihiisa xadishto